xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dalba waxaa lagu sheegaa in uu yahay mid lafdhabar ah oo aadana kastaba u muuqan kara balse baras sare cali axmed cabdi waa madaxa culumta waxbarashada ee jaamacadda british columbia ee dalka canada wuxuu muddo cilmi baaris ku sameynayay waxna uu ka qoray xiriirka waxbarashada iyo horumarka ibni aadanka waryaheena jaamac buulo jaamac oo dhowaantan booqday magaalada vancouver ee dalka canada ayuuna faahfaahin uga waramay xaaladda guud ee waxbarashada canada iyo soomaalida wakhtigan qaybtii koowaad waraysigan sidan ayuu ahaa waxbarashadu waxa weeyaan asaaska horumarka bini aadanka waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarku waa mid toos ah macnihii waxa weeyaan inta adiga waxbarashadaadu ay leeg tahay iyo intaad waxbarashadaa ku takhasustay iyo tayada waxbarashadaas ayaa inta badan waxay cabiraysaa horumarka aad gaaraysid xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda xagga maalan dhaqanka xagga teknolojiyada iyo wixii la xidhiidha marka kanada waxay tahay maalan waddanka ugu horreeya ayaa la yidhaahdaa marka la eego waxbarashada dadka adduunka oo dhan macnihii waxa weeyaan kanada ayaa dadka ugu badan oo sameeyey waxbarasho ka dambaysa dugsiga sare kanada ayay joogaan shacabka marka soomaalida marka halkan yimaadeen waxay noqotay in ay maalan ku noolaadaan meel waxbarashadu ay aad u sarrayso taasi marka waxay keentay in dadaalka waxbarashadu uu noqdo waxa ugu muhiimsan oo soomaalidu ay go-aanka ku gaari karto horumarka ma ma sahlanayn sababto waxa weeyaan luqada iyo waxbarashadoodii hore iyo dhaqanka iyo waxyaalo badan ayaa jiray laakiin guud ahaan soomaalidu inta ay ka faa'iidaysan kareen waa ka faa'iidaysteen waxbarashada kanada marka soomaalida kanada joogta iyo soomaalida dibadda ku noolba ay soo xusuustaan kanado iyo soomaalida waxaa inta badan niyaddooda ku soo dhaco dhallinyaro soomaaliyeed oo la laayey dhallinyaro soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira kuwo la tarxiilay marka ma isu miisaaman tahay horumarka ay dadku gaareen iyo dhibaatooyinka dhacaya mise dhibka unbaa dadka dhegtooda iyo ishoodu ay qabataan waa run in ay jireen dhibaatooyin badan oo soomaalida soo gaaray kanada sababtuna waxa weeyaan marka dad ay ku cusub yihiin meel inta badan wakhti ayay ku qaadanaysaa inay la qabsadaan waddanka noloshiisa iyo xaaladdiisa guud khaasatan soomaalidu waxay ku soo galeen hab qaxooti ah markii waddanka dagaalka sokeeye dhacay oo waddanku burburay dad badan oo aad u fara badan ayaa hal mar soo wada galay taasi marka waxay keentay in soomaalidii soo gelaysay intooda badani ay lahaayeen khibrad ama waxbarasho ay soomaaliya ku soo sameeyeen halka markay yimaadeenna in sidii la filayey aan loogu soo dhowayn xagga waxbarashada iyo shaqada marka la eego kanada taasu marka dhibaatooyin badan ayay keentay oo khaasatan xagga qoyska ah iyo xiriirka ka dhexeeya soomaalida cusub iyo iyo dadka reer kanada marka dhibaatadaas maaha marka dhibaato ku kooban soomaalida oo keliya dad badan oo qurubo kale ka tirsan oo soo galay oo waddanka ku cusub ayaa la kulmay dhibaatooyin la mid ah laakiin innagu maadaama aynu hal mar si xooga u soo galnay weliba innagoo inteenna badan ama kulligeen qaxooti ahayn taas waxay keentay in dhibaatadeennu ay dhici kartay inay ka sii badato marka laynoo ego dad kale marka in kastoo ay jirto oo ay runtahay jaamac in dhibaatooyin jiraan xagga shaqada xagga waxbarashada dhallinyaro maalan la laayey dad dhibaatooyin kaloo jiray haddana soomaalidu guud ahaan hadda tartiib tartiib ayay ula soo qabsanayaan kanada oo tartanka waxbarashada tartanka shaqada tartanka dhaqaalaha waa kobcaya kor ayuu socdaa laakiin dee mudday qaadanaysa inta badan dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa iyo aqoon-yahaniintu waxay had iyo jeer carabka ku dhuftaan waxaa jiro nidaam cunsurinimo oo ku dhex dhisan nidaamka waxbarashada in wax laga yaro bedelo u baahnaan lahaa haddii loo habayn lahaa hab dadka oo dhan u wada dhisan in ay dadka soogalotiga oo soomaalidu ay ku jirto ay aad uga faa'iidaysan yihiin ay aad uga faa'iidaysan lahaayeen ma la qabtaa taas arrintaas waa jirtaa oo anigu waxaan ku sameeyey maalan cilmi baaris muddo badan xiriirka ka dhexeeya saan sheegay waxbarashada iyo horumarka bulshada marka waxa weeyaan habkan waxbarasho oo halkan ka jira looma samayn maalan dad qaxootiya ama dad maalan immigrants ama dad soo soo galootiya waddanka waxaa loo sameeyey dadka halkan ku nool oo ku noolaa muddooyin badan oo iyaga iyo waalidkood iyo dadkoodii ay ku noolaayeen marka marka la eego xagga sistamka waxbarashada ama habka waxbarashada marka la eego luqada marka la eego maalan waxa uu ka kooban yahay waxa la baranayo marka la eego sida maalan structureka ama nidaamka waxbarashada uu samaysan yahay dhammaantood waxaa loo sameeyey dadka halkan degan oo maalan muddo badan deganaa marka dadka soo galootigaha ama soomaalidu khaasatan ay ku jirto oo khaasatan dhaqaalahooduna liito luqadu aysan sidii la rabay ahayn aad iyo aad ayay yacni ula kulmeen dhibaatooyin badan xagga waxbarashada oo iskuulladu xataa sidii la rabay uma soo dhowayn dadka waxbarashada waxbaranaya oo soomaalida ah marka marka laysku wada daro habka waxbarashadu ma ahayn mid u diyaarsan dadkii soomaalida ahaa oo faraha badnaa oo soo galay ee wuxuu ahaa mid mararka qaarkood xataa annagu aan u fasirnay mid aan yani soo dhoweyn xataa aan u samaynayn iyo sistemka waxbarashada ama iskuullada oo maalan aysan dadka waxbaranaya soomaalida ahi aysan ku faraxsanayn aysan dareemayn soo dhoweyn aysan dareemayn maalan in in in iyaga matalan horumarkooda laga shaqaynayo marka taas waa dhibaato badan oo jirta